Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey olole isugu jira indho fiiqis, xiritaanka biyaha indhaha ku furma, caadka indhaha ku dhaca ee aragga qaada, iyo daweynta xanuunada aragga ku dhaca. Ololahan oo ay ka faa'iideysteen toddoba boqol iyo konton ruux ayaa konton ka mid ah loo sameeyey indho fiiqis iyo daaweyn lacag la'aan ah, kuwaasoo ahaa dad danyar ah. Dr Maxamuud Axmed Ditoor Shiinahe ayaa ka warbixiyey qeybaha ololahan.
waxaa farxad noo ah inaanu ka bilownay gobolka hiiraan magaalo madaxdiisa ee maarata beledweyne qalliin isugu jira nooca caad qaadista iyo qalliinka biyaha lagu xidho kantoosinta iyo qalliinada kale maaratay burooyinka iyo waxa ay ku saabsan xagga indhaha Ee, dadkii ka faa'iidaystay ilaa hadda guud ahaan waxay gaarayaan todoba boqol oo qof ayay kor u dhaafeen oo dad saddex boqol oo ku- saddex boqol oo qof ku dhow ee qalliina noqdeen kadibna tiimku waxay u waaja- u ku waajahan yihiin gobollada dhexe ay ka mid tahay ee, magaalada guriceel ayaa ugu horeysa kadibna ee, dhuusamareeb kadib waxay tegi doonaan insha allahu taala tacaala caabudwaaq ee, cadaado bandiiradley ee, waxaana ka dambeyn doona insha allah tacaala magaalada qardho ee gobolka karkaar Ee, marka ee, labada wiiga soo socota hawsha ayaa socon doonta insha allah ilahi waxaan ku baranayaa dadka aan la kulmayn oo dhan in ilaahi subxaana wa tacaala caafimaad buuxa kaala- kaamila uu siiyo arigoodna uu soo celiyo Ee, dadweynahan waxaan ugu bashaareynaa insha allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan socodkaa guryahoodii loogu tegayo waa dad fara badan waxaa jira aan tegi karin magaalooyinka waaweyn ee muqdisho iyo hargeysa oo kale marka haddii guryahooda loogu yimaado inay ka faa'iidaystaan Dhanka kale qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay ololaha indho fiiqista iyo daaweynta ayaa ka mahadceliyey.
cabdulle maxamuudaa la yidhaa waxay fiiqa dictor shiino oo noogu yimid beledweyne waa ka mahadinaynaa intuu noo yimid oo uu- annagoon tigi karin xamar iyo dhibkeeda gurigaada noogu yimid kheyr allah siiyo gacnihiisa gacnihi laga faa'iido allah ka dhigo annagana daawo allah nagu siiyo waxaa la yidhaahdaa maxamed macalin budale macalin aadan waa dhakhtarka dhishayna yaa i qalay waa- waa waa mahadsan yihiin si fiican bay noo noo qaleen madaxa wa- madaxa jub baan ka qabay indhaha si fiican baa yaa liga qalay waa mahadsan yihiin khayr allaha siiyo dhakhtar wanaagsan weeye waa mahadsan yihiin Dhaq- shaqaale wanaagsan oo carbisan shaqada u carbisan iyo dhakhtarkoo wanaagsan baa no- yaa maartaa na qalay yaa i qalay waa ku mahadsan yihiin khayr allah siiyo kheyr aan ilaahay aagan yaboonan ku wada yabohanagoo dhan indhaha aragtintii nagu xumeedaas ilaahay noola garab go inoo fiiqeen aan ku mahad celinoo hoynaa maayo indham ahayna ee gudahore waa leen haddaanse waa beelne waa fadhine ilaahay waa ku mahadsan midda koowaad midda labaad waxaan u mahad celinayaa hay-adda alhuda oo noo fiisay qalliinka lacag la-aanta ah Maahan markii ugu horeysay ololo indho fiiqis oo lacag la'aan ah loo sameeyo dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.